wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka qayb galay doorashada guddoonka haweenka beeraleyda soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada muqdisho doorashadani ayaana lagu muujinayay doorka firfircoon ee haweenka soomaaliyeed ay ku leeyihiin horumarinta dhaqaalaha iyo wax soo saarka beeraha ayaana waxaa ka qayb galay doorashada mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda beeraha iyo waraabka baahda beeraleyda iyo ururka haweenka ugu horeyna agaasimaha waaxda ganacsiga beeraha iyo horumarinta iskaashatooyinka sawda miras cismaan ayaa sharaxaad ka bixiday marxaladihii loo soo maray doorashadan iyo heerka ay soo gaartay waxaa bishii janawari sanadkan noo yimid haweenka qeybaha kala duwan ee sektarka beeraha oo runtii talo iyo tusaale wasaaradda ugu yimid annagana aan kala shaqeynaynay sidii ururkan uu ku istaagi lahaa ku asaasmi lahaa sidaa la socotaan sektarka beeraha doorka haweenka uu ku leeyahay runtii door aada maaragtay qof walba u ogsoon yahay waaye hadday tahay tacbashada hadday tahay iibgeynta ama ka ganacsiga hadday tahay dhinaca shaqaalaha ama awoodda ugu badan ee sektarka beeraha ka shaqeysa inay haweenka yihiin sidaa daraaddeed roolka wasaaradda uga yaalo ama hiigsiga wasaaradda waxaa waaye in dhinac walba oo beeraha lagu horumarinayo ee awood geliso dhismaheeda iyo maxayhede xoojinteeda waxaana guddoonka cusub ee ururka haweenka beeraleyda soomaaliyeed loo doortay faadumo sheekh cabdi waxa ayna hoosta ka xariiqday in ay dumarka beeraleyda soomaaliyeed ay dadaal ku bixin doonaan tacbashada beeraha
ururkan inta gabdho soomaaliyeed aa soo dhiseen beeraley waaye ay ku salaysan yihiin waxay iskugu jiraan gabdhaha beeraha ayaga gacantooda uga xamaala kuwa shirkadaha iskale oo wax soo saarka beeraha ka shaqaysta iskaashatooyinka kuwa beeraha soo bartay gabdhaha kalentooda oo dalaga oo beeraha kasoo baxa kabacdi fariyo dhishan ku sameeya oo intay warshadeeyaan wax kasoo saara intaasoo dhan way ku midaysan yihiin waana uga mahad celinaya inay kalsoonidaas siiyaanay anigu guddoomiye iga dhigeen dhammaantood siday u joogaan beeralayda kalena waa soo dhaweynaa wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya cabdi xayir maareeye ayaa ku booriyey guddoonka cusub in ay la yimaadaan qorshayaal wax ku ool ah oo kor loogu qaadayo farsamada haweenka beeraleyda islamarkaana ay wasaaraddu u furan tahay iskaashi iyo tala wadaagga joogtada ah markaa in gabdhaha lagu jeediyo ayaanu doonaynaa iyagoo system leh taageero leh wax aqoonta helaya haddii cayayaano iyo dhibaato ay beerta kaga soo baxaan taageeradii helaya deyn qaadan karaya insha alla gurub gurub isugu xidhan degaan degaan oo kale afgooye gabdhaha beeraleyda ah oo kale balcad gabdhaha beeraleyda ah oo kale laysku xidho guddoomiye hoosaad ay u samayso faadumo jowhar beledweyn umeshan meel walba marka qoryooley ama ama jamaame beeraleyda joogta gabdhaha haddii ay madax leeyihiin wax kastaan tari karnaa annaga wasaaradda beeraha ayaa wado dadaallo kala duwan oo lagu horumarinayo beeraha dalka